waxaa haatan khadka si toosa ugu jira guddoomiyaha golaha badbaadada koonfur galbeed cabdulqaadir abuukar sheikh oo ku sugan magaalada ordru ee dalka sweden kusoo dhawow cabdulqaadir wadajir radio
waa mahadsan tahay walaal cabdicasiis sheekh saalex iyo warbaahinta daafid news iyo wiliki radio
cabdulqaadir guud ahaan golaha badbaadada koonfur galbeed aasaaskiisii iyo waxqabadkiisii haddii aad si gaaban noogu dulmarto maxaad nooga sheegi kartaa
bismillahi raxmaan iraxiim runtii waa su-aal aada u wanaagsan ujeedada loo asaasay ururka badbaadada koonfur galbeed soomaaliya ururkaas oo ay asaaseen aqoon-yahano iyo waxkar kasoo jeeda koonfur galbeed waxyaabadaas waxaa kamid ah kadib markaan aragnay marxalada adag uu maraxayo dalka soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya iyo markaan aragnay fikradaha kala duwan ee ku aadan dhismaha maamulka goboleedka koonfur galbeed iyo markaan garwaaqsanay xaaladaha uu ku jiro adag shacabka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaan maaragtay ismariy in ay ku midoogaan aqoon-yahano kala duwan oo ku nool dalka gudihiisa iyo diibadiisa si loo badbaadiyo mustaqbalka iyo aayaha iyo siyaasadda shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya
waa tahay koonfur galbeed maamulka iyo hay-adaha haatan u samaysan iyo xiriirka idinka idinkala dhexeeya ayaa dad badani dabcan waxa ay si gaara u fiirinayaan inta uu la eg yahay marka maxaad nooga sheegi kartaa xiriirka idin dhexeeyo idinkoo dibad jooga iyo maamulkii gudaha ku jiro sidii loo wada badbaadin lahaa ummadaasi dulman
wala abdicasiis marka hore maamulka dibadda keliya kama dhisna maamulka waxa uu wuxuu ku leeyahay hadda xafiis shaqaynaya oo ka furan magaalada baydhabo taas oo ay joogaan xubno muhiim ah waxaa jooga duminka xuseenka waxaa jooga kale xubno kale oo aqoon-yahano ah oo maaragtay arrimo badan oo dhinaca arrimaha bulshada ka shaqeeya marka ay gudaha iyo dibadda labadaba xiriir fiican ayaan maln laneenahay bulshada maaragtay koonfur galbeed gaar ahaan waxaan xiriir aada u adag leel aanu leenahay dadka ku nool gudaha dalka soomaaliya runtii oo arrimaheena maaragtay ay ku ku wajahaan in wax laga qabto dhibaatooyinka ka jira gudaha dalka soomaaliya dabcan dibaddan waxaa ku nool dad fara badan oo koonfur galbeed marka xiriirkeena aad ba u wanaagsan gudaha iyo dibadda labadaba
sidaad tilmaantay xiriirkiina aad buu u wanaagsan yahay gudaha iyo dibadda dhanka kalena maaragtay guud ahaan dadka koonfur galbeed haatan waa ay qaybsan yihiin sida aad adiguba laga yaabay inaad ka markhaati kacayso amaba aasaaska ururkaba ay sal u tahay in ummaddii la mideeyo marka ilaa iyo hadda midaynta ummadda in ay ku midoobaan waxa ay haystaan maxaa idinkaga qabsoomay
hadda waxaa jira barnaamijyo badan oo aan xiriir badan oo aan la soo dalnay hogaamiyaal kala duwan oo dhinaca bulshada ah waxaan xiriir la soo dalnay dad fara badan oo dhinaca maaragtay ku jira federaalka oo baarlamaanka dhexe iyo dowladda federaalka waxaan xiriir la soo dalnay aqoon-yahano kala duwan oo ku nool dibadda iyo gudahaba kuwaas aan ka ururinayno fikrado kala duwan si fikradahaas markaan helno oo bulshada kala duwan aan maaragtay waxaan leenahay koox kale oo ku takhasusta dhinaca maaragtay sahanka iyo iyo maaragtay xagga cilmiga maaragtay bulshada kuwaasaan doonayna markaan helno fikradahaas kala duwan inaan ururino markaas aan soo saarno maaragtay waxyaabihii aaladihii arrimahaas lagu xalinayo gaar ahaan inaan qabano shirweyne mas-uulkeena dhammaan hogaamiyaasha bulshada koonfur galbeed meelwada ay joogaan kaasoo loogu tashanahayo aayaha shacabka koonfur galbeed iyo dhammaan umada koonfur galbeed meesha hadda ku socda in laga bedelo oo maaragtay dareemina in uusan ku soconin si wanaagsan
waa tahay maamulka koonfur galbeed haatan dhismihiisa kolka laga reebo madaxweynaha xafiiskiisa oo madaxweyne ku-xigeenno sida dastuurka uu qorayo ay ka maqan yihiin inta kale waa uu dhisan yahay haddana sidaasi oo ay tahay dhaliilna kama marna oo maaragtay dad badan ay tabanayaan marka dadka tabanaya qaar ka mid a xataa waxa ay sameeyeen maamul goboleed ayaga u gaara sida bakool sare waxa loogu magac daray marka ururkiina arrimaha ku aadan dhibta dhexdeeda dhibta maamulka dhexdiisa taagan maxaad ka leedihiin amaba maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka qabataan
marka hore waa natiijada marka ugu horeysa in runtii in hoggaan marka qofka uu maaragtay hogaaminta bulshada waxay u baahan tahay runtii waxay u baahan tahay daacadnimo ayay u baahan tahay iyo cadaalad cadaaladda haddii la waayo wax suurtagelaysa ma jirto wax dhacaya ma jirto sida maaragtay ku cad loogada ama maaragtay calaamadda gooha koonfurta soomaaliya waa cadaalad marka cadaalad haddii la waayo waxa weeyaan wax soconayo ma jirto wax walba burahayaan bulshada la waayo nabadgelyadii in la waayo horumarkii in lagu mashquulo khilaaf in lagu mashquulo maaragtay waxyaabo aan loo baxnay marka waxa sal waa sida aan dareemahayo dhibaatooyinka socda inkastoo aysan ahayn in maaragtay maanta aysan noqon karin boqol kar gobol ama degmo gooy kasta ama in wax la maaragtay la aqoonsan karin inaysan ahayn laakiin dhibaatada salka ku haysa kulli ma jira keliya maaha bakool waxaa dhibaatooyinka tagashada la hoose oo maaragtay dadka deganna aad ay uga cabaabahayaan arrimaha maaragtay sidii loo qaybsaday ha ahaato baarlamaanka sidii loo qaybsaday wasiirada sidii loo qaybsaday xataa maamulka koonfurta dhinac kastaba
waa tahay waxaad soo hadal qaaday gobolka shabeellada hoose gobolka shabeellada hoosena dhibaatooyinkiisa hal iyo labo iyo wakti iyo saacad laguma soo koobi karo waa la wada soconnaa marka haddii gobolka shabeellada hoose dadka deegaan ahaan u lehna lagu riixayo maamulka koonfur galbeed inay hoggaan u yihiin isla markaasna ay tabanayaan dhibaatooyin aad u ballaaran oo ay ugu horreyso deegaankooda haatan ayba u eg yihiin kolka aad eegto qaabka uu u dhisan yahay baarlamaanka koonfur galbeed in ay ku yihiin dad ugu yar dad ahaan gobolkoodaba looga tiro badan yahay oo dad kale ay ku nool yihiin arrimaha noocaas oo kale ah ka wacyigelinta ummadda iyo weliba u bandhigista maamulka ururkaaga cabdiqaadir muxuu ka qabtay
runtii waa su-aal wanaagsan runta marka hore waxa ayaan daro ah in dadkas in bulshada ku dhaqan gobolka shabeelle hoose ay noqotay soomaaliya maanta meesha keliya ee dulman ama meesha keliya aan oran karo boqol kiiba sagaashan sagaal in dulmi weyn uu ka dhacay tan iyo burburka dowladda siyaas dare ilaa iyo hadda oo lislahaa marka dawlad dhalato ama dawlad maarata ay leeyihiin ayaga ku magacaaban in dhibaatooyinkaas ay bixi doonaan laakiin dhibaatooyinkii waysi waysii laba jibaarmeen aan weysi sii saddex jibaarmeen baan oran karnaa dhibaatada sababtoo waxaad arkaysaa sidii loo qaybsaday dhinaca maaragtay xildhibaanada oo koonfur galbeed markaa fiiriso dadkii shacabka ah oo deganaa oo ku noolaa oo boqolkiibaan oran kara sagaashan boqolkiiba sagaashan oo asal ahaan kasoo jeeda gobolka shabeelle hoose waxaa laga qadiyey xubnihi ay ku lahaayeen xildhibaanada waxaa la siiyey wax ka yar shan boqolkiiba shan iyo labaatan oo maalin hore boqolkiiba todoba iyo labaatan marka waa ayaan daro in maaragtay dad ka tirsan ama kasoo jeeda hoggaanka ama kasoo jeeda koonfur galbeed dhinac shabeelle hoose iyagoo arrintaas inaysan ka hadlin marka waxyaabaha noo qorkusha waxaa kamid a in aan ururino dhammaan dhibaatooyinka dadka ay sheeganayaan islamarkaas aan u gudbino dadka dhibaatada geysta ama dadka kale maaragtay sida maaragtay international communityga oo arrimahaani ayagu maaragtay donors wax gudbiyo ama lacagaha bixiyo iyo dhammaan maaragtay dadka ku shaqa leh maamul wanaagga soomaaliya inaan kala hadalno ayna ku jirto macnaha maamul koonfurta dadkiisa in arrintaasi kala hadalno marka waan runta ayaan daro in dadka boqol kiiba sagaashan iyo sagaal aan oran karo dadka kasoo asal ahaan usoo jeeda maanta in laga qadiyo oo maaragtay maamulkii ha haato xataa ma ahan dhinaca maamulka hataa dhinac kasta ganacsiga haato dhinaca maaragtay waxbarashada dhinaca maaragtay ilmaha bulshada meel kasta ka khasayin marka waxaana soo gaaray maaragtay dhibaato waxaana soo gaaray dacwooyin aad u fara badan kuwaas oo aan ku hodna inaan ururino waa tahay cabdiqaadir shalay waxaa magaalada muqdisho heshiis ku gaaray adoo aadna usoo koobaya shariif xasan iyo axmed madoobe isla markaana muqdisho waxaa loogaga dhawaaqay jubba ganaane state oo isagana raba in xuquuqdiisa uu doonto ururkaaga labadaas arrimood waa maxay aragtida uu ka qabo sidoo kalena waxaan jeclaan lahaa inaad noogu soo gunaanado aragtidiina ku aadan shirka kismaayo maalinimada berita ka furmaya marka hore waxaan oran karaa kulankii ka dhacay shalay aeroportka magaalada muqdisho adancadda aeroportka ku jireen shariif xasan iyo axmed madoobe runtii wuxuu ahaa kulan aan lagala tashan bulshada ku dhaqan labada bulshada bulshada ku dhaqan koonfur galbeed marka ma aro waxaan oran karaa ma ahayn kulan xalaala wuxuu ahaa kulan shaksiyaad meesha ku jira kulan ma ahan dadkii kasoo jeeda koonfur galbeed ay goobjoog ka ahaayeen tan kale haddaan u gudagalo dhinaca kale oo ganaana state runtii waan soo dhaweynaynaa si aad iyo aad sababtoo ah dadka meeshaasi laga soo doortay ama madaxweynaha laga doortay ama maamulka meeshaasi laga doortay waa maamul xalaal ah oran karaa oo kasoo jeeda shacabkii waana maamul ay shacabka meesha ay sarahooda ku suubsadeen oo aan lagu qasbin ama intoo qatartira jira waa dad waa maamulkiina shacabka marka maamulka galnaansteed waa soo dhaweynaa baan leenahay waana ku ammaanayna inay shaqada hore usii wataan oo ay gutaan waajibaadkooda isan cidna kale ka sugin international committee cidna cidna aysan kusugin ayagu ay gacmood kusugaan tan kale haddaan usoo gudagalo runtii waa ay nasiib darro kale kulin ka dhici doona maayo maaha kulin ay ka qaybgeli doonaan dadkii xaqa u ahaa wakiiladii koonfurta beed ma aha runtii inkastoo ay ka qaybgelayso dowladda koonfur galbeed haddana waxaa ka maqan meesha ka qaybgalka dadka ay ka go-do talada koonfur galbeed ama is oran karo waxay ka hadli doonaan ama ay soo bandhigi doonaan baahida runtaa loo baahan yahay qaabka dowladda soomaaliya lagu soo xuli doono marka waxaan oran doonaa kulankaas uga muuqdo wuxuu noqon doonaa guuri dalbeed kale oo ka dhacda dalka soomaaliya haddii sida ay u socdo hadda ay wax ku dhacaan aad iyo aad iyo aad ayaynu kaaga mahad celinaynaa cabdulqaadir abuukar sheikh oo ah guddoomiyaha golaha badbaadinta koonfur galbeed soomaaliya isagoo ku sugan magaalada oradl ee dalka sweden si toosa halkan wadajir radio ula hadlay aad iyo aad ayaynu kaaga mahad celinaynaa cabdiqaadir